kulankan aad iyo aad u qiimaha badan ee ka dhacahaya caasimadan gobollada dhexe ee galmudug ean rajaynayno labadii maamul oo gobollada dhexe ka jiri jirtay inay maalmaha soo socda hal miis ay kulligood wada fadhiisan doonaan midoobi doonaan gacmahana isqabsan doonaan ayadoo ay ka soo qaybgelahayaan beesha caalamka dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminahayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan rajaynayaa inaad u diyaargarowdeen sidii aad u soo dhowayn lahaydeen u martigelin lahaydeen shirweynaha soo socda ee ay ka soo qaybgelahayaan soomaaliya maamullada ka jira madaxdooda iyo mas-uul kasta oo soomaaliya u jooga dowladaha ee ajaanibta ah ama deriska ha noqdeen ama ha noqdeen kuwa aan markaana la deris ahayn ayagoo danaynaya inay ka qayb qaataan nabadda ka guntamaysa gobollada dhexe waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim inaad uga qayb qaadan doontaan si mug leh muuqaal wanaagsanna leh kulankan waxaa loo guntay waa soo dhowayn lagu soo dhowaynayay guddoomiyaha iyo wafdiga la socda guddoomiyaha doorashada qaranka soomaaliyeed ee doorashada soo socota marwo xaliimo ibraahim waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay runtii in shacabka la ogaado wuxuu aaminsan yahay in shacabku asagu badbaadadiisu gacantiisa ay ku jirto inuusan ishalaajin oo u hubsado soomaaliya maxaa u dan ah marka soomaaliya inay iyadu danteedii sheegto ayay u wareegayaan oo meel kasta ay u tegahayaan meel middaan aan la mid ahaynoo habheeb ah oo aan lagu tegi karin lug oo gaari aan la qaada karin ayay aerokobtalku tegahayeen dad xadhaysanoo meel ku xadhaysanoo shabaab u xadhaysan ayay afkaar ka soo dhurhayeen hadda meeshan waaba iska lugaynhayaanba meeshaan waxaan u malaynaa lugay ku yimaadeen marka waa soo dhowaynaynaa aad iyo aad dadaalka ay muujinahayaan waxaana ilaahay ka baryaynaa kii mir dhala ilaahay inuu ka dhigo ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaalaa oo soomaaliya midnimadeeda keena inta ka horrayda oo la gaarayo qof iyo codna loona diyaargaroobayana shabaab soomaaliya laga zuuliyo soomaaliya u midowdo meelaha yarka ay ka joogaan waddanka soomaaliya laysu kaashado wixii dhaqan celina la dhaqan celiyo wixii kaarahaya laga reebo wixii kalena layska saaro taasaa aad iyo aad aan ilaahay u weydiisanaynaa waxaan leenahay guddoomiyaha iyo guddigiisa soo dhowaada ku soo dhowaada degmada tan dhuusamareeb oo aad runtii horena uga tirsanaydeen haddana maalmo markaad moogaydeen aad timaadeen horay aad ka mid tihiin dadkii wax uga qabtay oo gacmahooda iyo maalkooda iyo naftoodii ugu khidmaynahayo ugu adeegayay waa idinku soo dhowaynaynaa qof kastoo soomaaliya oo aan shabaab iyo waxaas aan lu kulahayna gacmo furanaan ku soo dhowaynaynaa sidaasaan idiin soo dhowaynay ayaan u soo dhowaynaynaa laakiin meelaha gobolladan waybay aad u dhibeen waa necab yihiinoo waxa weeye aad iyo aaday u necab yihiin nimankaas waxaana rajaynaynaa ilaahay idankii soomaaliya oo dhammu inay sidaas inta u nabcaato saaad guryihiinna uga saarteen ay iyakuna meel walba la ysaga saaro taasaan rajaynaynaa aad iyo aad waan u mahad celinahayaa maamulka degmada sida sharafta leh ee uu nagu matelay inuu guddiga soo dhoweeyo maadaama annaku aan ku mashquulsanayn ee wufuudda imaanaysa ee qaabilidooda la qaabilo sidii loo qaabili lahaa maadaama aan ku mashquulsanayn in maamulka degmadu nagu matalo aad baan ugu ammaanahayaa annakuna sida anuga raallinaha waxaa ku tusinaya kasoo qaybgalka aan kasoo qayb galnay kulankan kulamada kaleoo ka dambeeyana sidan iyo si kasii waaweyn inay degmada iyo shacabkuba isu kaashadaan ay guddiga si farax le ku zagootiyaan taasaan u dardaarmahayaa shukran lakum wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu